qoysaskii ay dowladda federaalku horey guryahooda uga burburisay islamarkaana ka barakicisay dhulkii jaamacadda ayaa sheegay inaysan jirin wax lacag ah ama dhul ah oo kasoo gaaray dhanka dowladda federaalka taasi beddelkeeda waxay sheegeen inay ilaa iyo hadda barakac yihiin islamarkaana dulsaar ku noqdeen dad kale lacaga iyo dhulnalaba siin cadaala hadduu sheegay asaga ninkuu siiyey ha ka qaato habraajada dhiibtu ku caddaatay dhul iyo lacag qofkii ha ka qaatanay ka siiyeen waa jawaahiraa tiriyaa layidhi maana qaadan lacagaana qaadan waana qaadan beenay sheegtay qabrigeeda uma turan ilaahay kama xishoon kii yidhi wasiirka yidhina qabrigiisa kama xishoon annagu noo dhaartay shicibkii baan nahay cuuryaan baa cuuryaameentii dadkii gurguuranayey dadkii jalaadiibtu ku caddeedayna ay sheegtay kulli annagu waa baahanna waxaa ka soo lix biloodan duurka jiifaa waana kiraysa waa guri magaalada muqdisho waxaa laga soo tebinayaa maalin maalinta ka dambaysa dhibaatooyin argagax badan oo ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo ay ka mid yihiin in dadka abriyada ah la dilo burburinta guryaha masaajidda lagu cibaadaysto iyo goobo kale